faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
duhur wanaagsan halkan waa raadiyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan warka duhur qodobada aad maqli doontaan maanta waxaa ugu dooroon faahfaahinno dheeraada oo ka soo baxaya qarax khasaare kala duwan geystay oo ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari mas-uul ka tirsan hay-adaha maxalliga ah ee ka shaqeeya gobolka uu shaaciyey arrin ay horay u qarisay xeer ilaalinta iyo mas-uuliyiin eedayma loo haystay oo ay fasaxeen xeer ilaalinta dalka kenya iyo jabuuti oo ku loolamaya kursi ka bannaan qaramada midoobay iyo soomaaliya oo taageeraysa dalka jabuuti gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo ka waraabixiyey halka ay marayaan howlgallo ka socda gobolkaasi madaxweynaha maraykanka oo ku dhaqaaqay arrin halisi ku ah ilhaan cumar iyo gabdhaha kale muslimiinta ee qaybta ka ah koongareeska dalka maraykanka qodobada dhanka dibadda ee aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqonaya imaaraadka oo ka baxay garabka maraykanka iyo arrimo badan oo isku khilaafsan yihiin qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo isniina taariikhduna ay ku asaysan tahay labaiyo tobanka bisha sideedaad labada kun sagaal iyo tobanka qodobadaasi aad maqasheen waxay ahaayeen warkeena duhur ee maanta kuwooda ugu doorka roon imikana waarkii oo dhan faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax khasaare kala duwan geystay oo ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ahna xarunta ganacsiga ee maamulka puntland wararka aan ka helayno magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxay sheegayaan in halkaasi uu maanta ka dhacay qaraxa khasaare geystay kaasi oo jugtiisa laga maqlay inta badan xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi boosaaso qaraxa oo ahaa miinada nuuca dhulka lagu aaso ayaa goobajoogayaal waxa ay sheegeen in lala egtay gaari nuuca raaxada ab xilli uu marayay wadada en marta hotel boosaaso oo ka mida kuna yaala gudaha magaaladaasi ilaa laba askari oo la sheegay inay ka tirsanayeen ciidamada badda puntland ayaa qaraxaasi ku dhaawacmay kuwaasi oo dhaawacyadooda la geeyey isbitaalka weyn ee magaalada boosaaso wararka waxay intaasi ku darayaan in ciidamo ka tirsan kuwa booliiska puntland ay gaareen halka uu qaraxa ka dhacay kuwaasi oo halkaasi ka sameeyey howlgallo lagu baadi goobayo dadkii qaraxaasi ka dambeeyey waxaa la sheegay in burbur xoogle uu soo gaaray gaarigii miinada ay la qaraxday islamarkaasina dad kale oo saarnaa ay ku dhaawacmeen lamana oga sababta loo beegsanayay gaarigaasi lamana sheegin sidoo kale cidda la socotay iyo haddii mas-uuliyiin ay saarnaayeen ciidamadani dhaawacmay ayaana la sheegay inay goobta ka agdhowaayeen laamaha ammaanka ee maamulka puntland kuwooda ku sugan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ahna xarunta ganacsiga ee maamulka puntland ayaa waxa ay sheegeen in baaritaanadooda kadib ay soo bandhigi doonaan natiijada ka soo baxda ayna la wadaagi doonaan shacbiga puntland iyo guud ahaan shacbiga soomaaliyeed madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland kraash ayaa horey dhowr mar waxay ugu baaqeen in la adkeeyo amniga magaalada boosaaso mararka qaar boosaaso waxaa ka dhaca dilal qorshaysan qaraxyo iyo sidoo kale weeraro toosa iyadoona mararka qaarkood la beegsado xarumaha ugu waaweyn ee puntland halkaasi ay ku leedahay iyo xarumaha kale halkaasi ay ku leeyihiin wadamada shisheeye sida dekada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari oo ay gacanta ku hayaan imaaraadka weerar halkaasi lagu qaadana lagu dilay wakiilkii u qaabilsanaa imaaraadka carabta dekada magaalada boosaaso ee antonio famos waxaa sidoo kale jira weeraro kale oo lala beegsado xarumaha ugu muhiimsan ee ku yaala boosaaso cabsi badan ayayna arrintaasi ka muujinayaan hay-adaha ka howlgalaha magaalada boosaaso iyadoona ay mar walba sheegaan in amniga magaaladaasi ay sii laba jibaari doonaan maamulka uu hogaamiyo madaxweyne siciid cabdulaahi deni wixii waraya kusoo kordha qaraxaasi wararkeenna iyo barnaamijyadeenna dambe ayaad ku dhegaysan doontaan haddii allah awoodala laga helo amaba waxaad ka daalacan kartaan barta aynu internetka ku leenahay w w radio cadaado com iyo barteena facebook oo radio cadaada mas-uul ka tirsan hay-adaha maxalliga ah ee ka shaqeeya dalka ayaa waxa uu shaaciyey arrin horey ay u qariyeen xeer ilaalinta dalka iyadoona uu sheegay soona bandhigay sir ku saabsan in mas-uuliyiin loo haystay in ay geysteen dilwadareed iyo barakacyaal horeyna ay ugu yeereen xeer ilaalinta la fasaxay xog hoose oo ay helayso raadhiyo cadaado ayaa waxay sheegayaan in xeer ilaalinta soomaaliya ay fasaxday ugu yaraan sideed qof oo mas-uuliyiin ah kuwaasi oo ku eedaysnaa dembiyo iskugu jira dilwadareed ee barakicin dadweyne dadkan ayaa dhammaanatood ahaa mas-uuliyiin xilala ka haya maamulka jubbaland saameyn siyaasadeed iyo mid abni oo culusna ku leh deegaanada maamulkaasi gaar ahaan gobolka gado xubnaha ayaa waxaa ka mid ah la fasaxay sida wararka ay sheegayaan wasiirka amniga ee maamulka jubbaland taliyaha ciidamada nisaha ee maamulka jubbaland u qaabilsan gobolka gado guddoomiyihii hore ee degmada beled xaawo mas-uul ka tirsan qaybta amniga ee degmada doolow iyo dhowr qof oo kale liiska dadkani ayaa waxaa soo gudbiyey hay-adaha u dooda xuquuqda bini-aadanimada iyo qaramada midoobaya sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha maxalliga ah ee gobolka ka shaqeeya mas-uuliyiintan ku eedaysnaa tacadiyada ka dhacay gobolka gado ayaa dacwada ka dhan ah waxaa laga furay magaalada muqdisho markii uu madaxweyne dalka ka ahaa xasan sheekh maxamuud balse tan iyo markaasi marna ma imaanin maxkamadda iyadoo sidoo kale garsoorka soomaaliya aysan u yeerin mas-uuliyiintani la eedeeyey sargaal sare oo ku sugan magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya kana tirsan hadda hay-adda faanole ee ka shaqaysa gobolada jubbooyinka ayaa waxa uu si hoose u sheegay in xeer ilaalinta soomaaliya ay fasaxday dadkani sideeda qof ee ku eedaysnaa dilwadareedyada iyo barakicinta dadka shacabka dilalka ugu badan ayaa ka dhacay gobolka gado ee soomaaliya waxaana ugu sii daran degmooyinka doolow baled xaawo luuq iyo baardheere halka qaar kalena ah ay ka dhaceen gobolka jubbada hoose gaar ahaan magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah maamulka jubbaland si kastaba xogaha hoose ay helaysa raadhiyo cadaado waxay sheegayaan in hadda xeer ilaalinta sare ee dalka gebi ahaanba ay fasaxeen dadkaasi loo haystay in dilwadareedka ay geysteen iyo sidoo kale barakicinta dadweynahana ay ku dhaqaaqeen walow weli aysan shaacinin xeer ilaalinta in sidaasi ay sameeyeen haddana sargaalkani ka tirsan hadda hay-adda faan oo leh ee ku sugan magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ayaa xogtani si hoose u siiyey warbaahinta waxayna noqonaysaa mid muran badanna dhalin doonta sababta loo fasaxay dadkani dowladaha kenya iyo jabuuti ayaa ku loolamaya kursi ka bannaan qaramada midoobay dhanka kale soomaaliya ayaa markani u tafaxaydatay taageero ay siinayso dalka jabuuti dowladda kenya ayaa xooga saaraysa sidii ay dowladda jabuuti uga faramarooqsan lahayd kursi ka mid ah shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay kursigani oo u yaala wadamada bariga afrika ayaa waxaa ku loolamaya kenya iyo jabuuti waxaana sharciyan ay tahay ugu dambeyn labada dal mid ka mida inuu tanaasulo dowladda kenya ayaa ka codsatay dowladda jabuuti inay kursiga uga tanaasusho laakiin dowladda jabuuti ayaa arrintaasi diiday waxa ayna labada dal u gudbiyeen damacooda golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo ururka midowda afrika oo ay ka wada tirsan yihiin codayn ururka uu qaaday shantii bishan ayaa waxaa codka ugu dambeyn helay dowladda kenya laakiin ma aha natiijo kama dambaysa waxaana kursiga cidda ku tartamaysa afrika u go-aamisa midowda afrika labaatan iyo kowda bishan ayaana la filayaa in arrintaasi ay dhacdo dowladda kenya ayaa doonaysa in kursigaasi ay ku difaacato dano waaweyn oo ay ka mid tahay rabitaankeeda iyo damaca kaga jira in ay gacan marooqsato biyaha soomaaliya soomaaliya oo arrintaasi iyaduna kasoo horjeeda ayaa waxay taageero u muujinaysaa dowladda jabuuti oo walaalo dhow aynu nahay waxayna kasoo horjeedaa rabitaanka dowladda kenya inay kursigaasi gacanta ku dhigto iyagoona haddii sidaasi ay ku helaan kursigaasi u adeegsan doona dhinacyo badan oo ay ka mid tahay gacan marooqsiga ay doonayaan inay ku qaataan qayb ka mid a badda soomaaliya kenya ayaa sheegtay in haddii kursigaasi ay ku guulaysato uu wax badan ka bedeli karo go-aanka maxkamadda a c j ee ka yaala dacwadda u dhexaysa soomaaliya kenya uhura kenyatta ayaa bishii lasoo dhaafay qaabilay siddeed iyo toban hogaamiye oo caalami ah waxa uuna doonayay in kenya lagu gacan siiyo kursiga golaha ammaanka iyo sidoo kale dooda kala dhexaysa soomaaliya ee biyaha badda kenya ay doonayso inay gacan marooqsiga ku qaadato gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ayaa ka warbixiyey howlgallo ka socda gobolka shabeellada hoose gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose najax oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka warbixiyey howlgallo ciidamada ammaanka ay ka wadaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada hoose gudoomiye najax waxa uu sheegay in howlgalka uu yahay mid qorashaysan oo ay ciidamada wadaan waxa uuna shacabka gobolka shabeellada hoose ka dalbaday inay ka qayb qaataan waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay weli diyaar u yihiin in ay howlgallo kale ka fuliyaan shabeellada hoose islamarkaasina ay uga saaraan al-shabaab sida uu hadalka u dhigay dhowaan ayay ahayd markii deegaanka awdhiigla ay la wareegeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya halkaasina laga saaray al-shabaab oo iyaku muddo maamulayay waxay xilligaasi ka dambeeyeen howlgallo ayaa ka socday deegaanada hoostaga awdhiigle waxa uu sheegay gudoomiyaha in howlgalladan ay sii laba jibaari doonaan islamarkaasina ay socon doonaan sida uu hadalka u dhigay tan iyo inta ayuu yidhi al-shabaab laga saarayo guud ahaan gobolka shabeellada hoose ciidamada xoogga dalka ayaa waxay sheegeen inay laba jibaarayaan howlgallada ka dhanka al-shabaab kadib qaraxii xanuunka badnaa ee ay la beegsadeen xarunta dowladda hoose ee xamar allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqii magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsanaa maamulka gobolka banaadir madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay arrin halis ku ah ilhaan cumar madaxweynaha dalka maraykanka donald trump jey oo dagaal siyaasadeeda kula jira ilhaan cumar oo ka tirsan koongareeska dalka maraykanka ahna gabar soomaaliya ayaa israa'il ka dalbaday arrin halis ku ah ilhaan iyo gabadha kale ee rashiida thaabit oo ay ku wada jiraan baarlamaanka dalkaasi maraykanka trump ayaa ugu baaqay ra-iisul wasaare benjamin netanyahu in uusan qaabilin ilhaan cumar iyo rashiida thaabit oo bishan booqasho ku tegaya dalkiisa madaxweynaha dalka maraykanka ayaa shaaciyey in ilhaan iyo rashiida labaduba ay ka mid yihiin cadowga israa'il sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu ku eedeeyey in had iyo jeer ay ka shaqaynayaan arrimo ka dhan ah jiritaanka israa'il ugu dambayntii trump ayaa kula teliyey benjamin netanyahu in labadani xildhibaan laga mamnuuco guud ahaan dhulka israa'il in ay cagaha soo dhigaan amaba ay booqasho ku tagaan dagaalka u dhexeeya madaxweyne trump iyo labadani gabdhood oo isku dhinac ah ayaa soo shaacbaxay wixii ka dambeeyey doorashadii maraykanka ka dhacday labada kun iyo lix iyo tobankii waxayna kasoo horjeedaan labadooduna fikir isku mid ahna ay ka haystaan nacaybka dadka muslimiinta u hayo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump isaga dhankiisana cadaawad badan ayuu u muujinaya isagoona dhowr fagaare kaga hadlay arrimahooda sheegayna in ay yihiin kuwo aad u naceyb israa'il ayna doonayaan si walba oo ay carqaladeyn karaan amaba ay wax ugu dhimi karaan inay ugu dhimayaan muslimiinta ku nool toban dal oo ka mid ah caalamka ayna ku yar yihiin muslimiinta ayaa maanta u dabaaldegaya maalintooda koowaad ee ciidul adxa dowlado islaam ah iyo muslimiin ku nool dalal ay ku yar yihiin ayaa maanta waxay u tahay maalintooda koowaad ee ciidul adxa halka inta badan dalalka islaamka ay shalay u dabaaldegeen maalinta koowaad ee ciidda ah ayna u ahayd tobanka dilxija arrintaani ayaa salka ku haysa dhalashada biisha dulxaja oo dadka qaarkood aysan isku raacsanayn kuna kala duwan yihiin aragtida iyo sidoo kale sugnaanshaha biisha carafo taasi oo keentay in laba maalmood ay kala ciidaan dalalka islaamka dalalka maanta laga ciidayo maalinta koowaad ee ciidul adxa waxay kala yihiin cumaan maroko iiraan bakistaan moritaaniya nigeria shiicada ciraaq shiicada lubnaan muslimiinta srilanka oo ah muslimiinta laga tiro badan yahay khilaafka maalinta koowaad ee biisha dulxaaja ayaa si isku mid ah loo arkin waxaana dalalka maanta ay u tahay maalintooda koowaad ee ciida iyagoona u dabaaldegaya halka inta badan dalalka islaamka ay u tahay maalintooda labaad ee ciidul adxa shalayna ay u dabaaldegeen maalintooda koowaad ee ciida warka duhur ee raadhiyo cadaado ayaa dhegaysanaysaan f m sideed sideed dhibic shan magaartisna waad nagala socotaan iminkana akhbaaraadka dibadda dowladda imaaraadka carabta ayaa iskaga baxday qayb ahaantii taageeradii waalida ahayd ay u hayin jirtay dowladda maraykanka waxa ay dowladda imaaraadka carabta si toos ah uga hor timid bilihii ugu dambeeyey danaha maraykanka ee bariga dhexe tusaalaha ugu weyn waxaa ka mid ah dooda marinka hurmuse ee maraykanka iyo iiraan ayna imaaraadka la safatay iiraan waxaa kale oo ka mid a wafdiga imaaraadka ee tegaya tehraan ciidanka imaaraadka ee laga saaray yemen iyo dagaalka cadan ee ay magaalada ku qabsadeen maleeshiyaad ka taabacsan imaaraadka laguna afgembiyey dowladihii sacuudiga taageeri jiray maraakiib ay leeyihiin maraykanka iyo sacuudiga waxaa lagu qarxiyey biyaha cumaan si deg deg ah maraykanka iyo sacuudiga waxay eedda duusha ugu saareen dowladda iiraan laakiin dowladda imaaraadka ah ayaa ka aamustay arrintaasi aana ka hadlin maraykanka ayaa markab gaadiid dagaal iyo ciidana wada u diray bariga dhexe dowladda sacuudiga ayaa soo dhoweysay ha yeeshee dowladda imaaraadka ayaa ka aamustay markii ay cirka isku shareertay xiisadda maraykanka iyo iiraan ee ay dowladda iiraan soo riday diyaaradda maraykanka leeyahay dowladda imaaraadka waxay wafdi ka mid ah ilaalada xeebaha dalkeeda u diratay caasimadda iiraan ee tahraan dowladaha imaaraadka iyo iiraan ayaa ku heshiiyey inay iska kaashadaan ammaanka marinada biyaha hormus go-aankaasina ma ahan mid ka farxiyey dowladaha sacuudiga iyo maraykanka imaaraadka ayaa si taratiiba taratiiba uga baxay siyaasadda xulufaysiga ah ee maraykanka iyo sacuudiga iyo imaaraadka ay ku wada jireen dowladda imaaraadka ayaa dhintay ciidamada ka jooga dalka yemen oo ay kaga mid ahaayeen isbahaysiga uu sacuudiga hogaaminayay waxaa kale oo soo baxaya khilaaf u dhexeeya imaaraadka iyo sacuudiga kadib markii ciidamo ka tirsan imaaraadka iyo sacuudiga oo reer yemana ku dagaalameen magaalada cadan ku dhowaada konton qof oo rayid ah ayaa ku dhintay dagaalkii shalay ka dhacay cadan ee ay kooxaha gooni ugoosadka ee uu imaaraad ka taageero ku qabasadeen dekada cadan madaxtooyada dowladaha caalamka ay aqoonsan yihiin iyo xarumihii kale ee ugu weynaa dowladdaasi guud ahaan dhegaystayaal waxaa intaasi ku dhan warkii duur aad kala socotaan raadhiyo cadaado f m sideed sideed dhibic shan megahertis oo arkaan warka xiga duhur wanaagsan